Magaalada Arabsiye ee gobolka Gabiley ayaa lagu qabtay tartan kubbadda cagta ah kaasi oo loo qabtay kooxaha ka dhisan degmadaas. Tartanka ayaa waxaa ka qayb galaya kow iyo labatan kooxood oo ka dhisan degmada Arabsiyo waxaana qabashadiisa iska kaashaday maamulka dowladda hoose degmada Arabsiyo Xildhibaan Fawziyo iyo bahda ciyaaraha. Guddoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha degmada Arabsiyo Mastar Cumar Cabdi Cumar ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartanka.
ka furaynaa koobkii rabadaanta oo ay kasoo qayb galayaan kooxaha koob iyo labaatan kooxood Een, halkan waxaanu een, dardaaran aan uga jeedinayaa iyo mahadnaq inantaa koobka qabatay boosiya waxaanu laha- waxaanu looga mahad waanu mahadnaqaynaa ilaahay xasanaadka ha kuugu daro dhallinyartaa aad dhiirigelinta u samaysay waxaa kaloo aan u dardaaran u jeedinayaa ciyaartooyga ka ciyaaraya halkan waa bil rabadaan waa bil bisha rabadaanta markaa waa inaad caadfadda aad yaraysaan Qaar ka mid ah bahda kubbadda cagta degmada Arabsiyo ayaa bogaadiyay.
degmadeen arabsiyo waxaa alxamdulilahi rabbilcaalamiina in sanadka ay tahay markii koowaad ee dowladda hoose ee degmadu aanay maalgelinayn waxaan halkan jeclahay inaan uga mahad celiyo walaashay foosiya caydiid oo maanta maalgelisay tartankan kubadda cagta ee halkan ka qabsoomaya ee degmadeeda ee arabsiyo waxay ka tirsan tahay waxa weeyaan muwaadiniinta reer somalilan gaar ahaana degmadan arabsiyo ka soo jeeda ee doonayay inay isku sharaxaan jagada xildhibaannimada ee matalaada degmada arabsiyo ay ku mateli doono baarlamaanka halkan sanadkii hore waxaan ka sheegnay in degmadan arabsiyo layskugu iman doono in kooxaha ka dhisan degmooyinka kale halkan iman doonaan sanadkii hore waxaanu ku marti qaadnay kalabaydh maantana ilaa gabiley baa joogta oo tartankan ka qayb galaysa waxaan rajaynayaa sanadkaa sanadkiisana hargeysa oo socota kooxa ka mid in halkan iman doonaan waxaanu halkan ku furnay wareegii koobka kubadda ee bisha rabadaan oo lagu qabanayo degmada arabsiyo kaasi oo ay halkan ka qaybgelayaan koob iyo labaatan kooxood oo wareegga ka qaybgelaya oy sideed iyo toban ka mid yihiin ka mid ah kooxahaasi ay yihiin degmada arabsiyo saddex laba kooxoodna ay ka yimaadeen gabiley kooxna ay ka timida kalabaydh oo halkan maanta ku qabanaya wareeggaas ka qaybgelaya waa ciyaar aad iyo aad u ballaadhan ayaa ka dhacaya halkan inta ay wareegu socdo waxaan ciyaartooyga iyo dhammaantoodna u rajeynayaan dhammaantood inay ciyaartu guul loogu dhammaato guul loogu soo dhammaato waxaa kaloo halkan aada ugu mahadnaqayaa een, foosiya caydidaadan oo iyadu maanta maalgelisay ama u qabatay dhallinyarada degmada arabsiyo ee koob iyo labaatanka kooxooda inay ka een, wareegga bisha rabadaan iyaduna u fudaydisay Tartankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta isdhexgalka iyo xirfadaha dhalinyarada degmada Arabsiyo.